horta markii horeysa labaatan iyo afar tuura ka horreysay oo la gubay haddana gubitaanka saaka waxay ka bilaabeen meel layidhaha busle daawud iyo bardiid meel layidhaahdo labadaas ay kulliyba saakay gubeen haddana ciidamada dawladda qaar ka mid ah ayaa u baxay kulliyba iska hor imaada dhacaayo dhaceenaaba kulliyba saacadahan dhow jawaab baa la heli doonaa laakiin guri shacab ay leeyihiin oo busle daawud iyo bardiid tuura weyigu u dhow labadaas meel ayay dib saaka ku bilaabeen ayagoo ku-xumee barakac shacbeed ugu talagalay ka horan labaatan iyo afar tuul inay gubeen waa la ogyahay marka dad aan nabad iyo wax walba rabin dawladnimo aan rabin marka kulleyba waa la iska dheenaa meelaha ciidamada ay joogaan mase weerarayaan meelaha shacabka ay joogaan ay gumaad iyo waxyaalahaas ku bilaa ayay ku sameeyaan markay ciidamada dawladda ay ku maamulka arkaan oo ay kala caruraayaan marka taasna daciifnimo al-shabaab ujeesa waa makastay wallahi kulley shacabka kusoo horjeestay markii horeba ciidama anagoo no bartilmaamaysana dawla tiin cidda tiin gaala tiin ay kuma marsoodaan kulley shacabna macnaa dhibaata in la gaarsiina anaga mar raali kamani laakiin ayagu ay ay talagalkooda si inay shacabka gumaadaan barakiciyaan xoolihii dhacaan taasina kulleybu guul kuma gaari doonaan waan la iska dhaana hadii ilaha tiraahdo walla tuulada wax ka yaalaaba iska yar waa tuula weyn kolley baad intaa guryaha badigooda dibka asaa iska qabsaday bardiidna ilaa labaatan guri ayada tuula yar ahayd ilaa kontomeya ilaa soddomeya waa la gubay kolley dibkina siraacan waan arkaa dadka din kala carreeno nin walbo naftiisa isla baxsaday iyo caruurtiisa kolleyba dhibaatada aad iyo aad ay u badan tahay laakiin hadda labada tuulo dabkay ku socoto waa bisley daawud iyo berdiid meel la yidhaahdo kolleyba hadda ciidamo badan oo fara badan gulmadaana ugu dirnay maadaama ay ayadaas markay arkaan iska cabdibilaynayaan ay ciidamadaas u baxbaxdhigeynay kolleyba waxay saraakiila howlgala u dirnay kuwaasa jalaala kusugeynaa laakiin hadda kolleyba aniga hadda buufow ayaa mar dhow ka imid qaaxa waa laga arkaa laamida oo bisley daawud guryaha la gubaayay bardiid marka kulleyba ciidamo oo dawladda ayaa aaday oo militariga marka kulleyba waxay jawaabi ayaa laga sugaa laakiin dhibku waa jiraa waana haystaa shacabka xoolihii waa la dhacay labaatan iyo afar tuulo labadaa markii lagu daran waa labaatan iyo lix tuulo inta ay gubeen oo degmada marka laga xukumo iyo nabaaxegeedaba